wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay kor u qaadidda dakhliga dalka saddexda sare ee soo socoto shirkan oo soco doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ganacsato ururada bangiyada iyo qaar ka mid a bulshada magaalada muqdisho faysal maxamed xaashi agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkan inaan soo bandhigno istiraatiijiyadda saddex sano ee soo socota ee dakhliga sidaa la socotaan dowladda soomaaliya brioritiskeeda ama waxyaabaha ahmiyadda koowaad u leh waxay tahay sare u qaadista dakhliga dowladda oo lafdhabar u ah wadidda dowladnimada dowladda soomaaliya waxay kusoo jirtay tobankii sano ee lasoo dhaafay hanaanka deencafinta muddadaas deencafintu socotay sidoo kale dowladda waxay helaysay deeq oo kabka miisaaniyadda haddii uu noqo lahaa iyo mashaariicda inta ugu badanne markii la gaaray hanaanka deencafinta wixii ka dambeeyey waxyaabahaas inay sii yaryaraanaan marka waxaan rabnaa saddex sane soo socoto inaad nala ogaataan dowladda soomaaliya meesha ay u socoto dadaalka ay gelinaysa saruqaadista dakhliga si ay dakhliga kor ugu qaadato shuruucda iyo systemiska ay u diyaarsatay sidoo kale waxaan ay tahay inaan hilmaamin dhanka taxpayer educationka iyo engagementiga labadaba canshuur bixiyaha in aan laftirkiisa in istaraatiijiyada ay qayb ka tahay in la baro shuruucda canshuuraha sidoo kale ishorfariisis badan oo noocan oo kale inuu dhaco qaar ka mid a xubnaha ka qaybgala shirka ayaa soo dhoweeyey daafurka shirkan
waxaan soo dhoweynaynaa horta wax kasta oo horumar waddanka u sameynaya waxaan kastoo runtii ku faraxsannahay wax laisla wax waddanka kusii horumarayo oo canshuuraha in la qaado dadka laga qaado ay masna waxtar u yeeshaan markii laga qaado ayadana waa runtii waa bogaadinaynaa waxaan rabnaa keliya caqabadaha ku xeeran waxaa la rabaa haddii wasaaradda maaliyaddu ay xoogga saarta keliya lacagta meesha timid sidii ay ku siyaadin lahayd inay markii hore fekerkana ku darto horta lacagtan meeshay ka imaanayso ma mudan tahay in la dhaqaaleeyo waxaa ka mid ah wacyigelinta in bulshada la wacyigeliyo qofka canshuur bixiyaha ixtiraam la siiyo
farxaday noo tahay inaan maanta goobjoog ka ahaano kulankan wadatashiga ah ee looga tashanayo istaraatiijiyadda dakhliga ee saddexda sane soo socota agaasinkana aadaan ugu mahad celinaya inuu isku keenay ganacsatadii iyo sectoriskii waxbarashada iyo dhammaan dadkii qusiis inuu isku keenay maantana afkaar lagu darsanayo aad iyo aadaan ugu mahad celinaa sidoo kale waxaan bogaaninaha in wasaaraddu ay usoo jeesatay inay dadkii la hadasho oo dadkii la dhex keeno wadatashi la geliyo dowladda in badanoo ka mid a waxayda ayadaa soo dhammaysan jirtay fulin keliyay u imaan jirta laakiin in consultationaba kugu daro shirka sar u qaadidda dakhliga dalka ayaa u dhabaxaraya sidii dowladda soomaaliya ay u gari lahayd isku filnaansho maaliyadeed